بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xogayaha guud ee golaha amniga iiraan cali laarjaani oo gaaray magaalada masqad ee caasimadda waddanka cumaan haddaba maxay tahay aragtida kala duwan ay kala qabaan maraykanka iyo yuhuudda maxayse israa'iil u doonaysaa in maraykanka uu dagaal ku qaado dahraan muxuuse ku qotomaa safarka ra'iisul wasaaraha yuhuudda ee washington sawiro uu qaaday dayax gacmeedka oo muujinaya saldhigyo ciidan oo gudaha etoobiya ay ku leeyihiin malishaadka r s f iyo xarumo laga hago diyaaradaha daroniska iyo imaaraadka oo la sheegay inuu maalgeliyey sidee ayuu imaaraadka suudaan uga dhigay goob uu ku tijaabiyo wax soo saarkiisa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn maxay tahay sababta dhabta ah ee maraykanka ku dhalisay inuu dib u dhigo weerar uu ku qaado dahraan duufaanta siyaasadeed ee ingiriiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi oo lagu tilmaamay meyd socda iyo mustaqbalkiisa oo halis ku jira haddaba maxaa cilaaqaad ah oo ka dhexeeya xubnaha ugu muhiimsan ee xukuumadda london iyo ninkii lahaa jasiiraddii shayddaanka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها
waa hagaag waa maalinimo talaado ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labaiyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa xogayaha guud ee golaha amniga iiraan cali laarjaani ayaa markii ugu horreysay maanta ka degay magaalada masqad ee caasimadda waddanka cumaan halkaas oo la rajaynayo inuu ka furmo qaybta labaad ee wadahadallada u dhexeeya maraykanka iyo iiraan booqashadan ayaa timid maalmo yar un ka hor inta uusan halkaasi ka furmin wareegga cusub ee wadahadallada dhex mari doona wasiirka arrimaha dibadda iiraan cabaas ciraqji iyo ergeyga maraykanka u qaabilsan bariga dhexe stef hugtof kaasi oo asal ahaan yuhuudi ah marka laga soo tago doorka ay wasaaradda arrimaha dibadda iiraan ka qaadatay wadahadallada ay la leeyihiin dhinaca maraykanka haddana booqashada larjani waxay muujinaysaa doorka golaha amniga qaranka ee sare ee iiraan ay ku leeyihiin wadahadallada iiraan ee ay rajo badan ka qabto maalmo un kadib markii wufuudda iiraan iyo maraykanka ay dib ugu laabteen caasimadahooda si ay dowladahooda ula wadaagaan dooda shirka iyo waxa la isla meel dhigay haddana booqashada larjani waxay sidoo kale si cad u muujinaysaa sida dahraan ay uga go'an tahay in xal waara looga gaaro xiisadda siica kirmaysa ee u dhexaysa iyaga iyo maraykanka sida muuqata labada dhinac ayaa isku soo dhowaaday hase yeeshee yuhuudda ayaa ka soo horjeeda in wadahadalka la isku abgarto oo halkaasi heshiis lagu gaaro haddaba maxay tahay aragtiyada kala duwan ay qabaan maraykanka iyo yuhuudda maxay israa'iil u doonaysaa in maraykanka uu dagaal ku qaado iiraan muxuuse ku qotomaa safarka ra-iisul wasaaraha yuhuudda ee washington arrimahaasi waxaan ka waraysannay walaalkeen cabdulfitaax abuumuxsin
aad baad u mahadsan tahay walaalkaa suhayb inkastoo iiraan ay doonayso in wax weliba wadahadal lagu dhammeeyo oo ninkooda ugu sarreeya amniga ee cali laarajani uu maantaba uu ku waajahan yahay magaalada masqad ee caasimadda dalka cumaan si halkaas looga sii wado wejiga labaad ee wadahadallada u dhexeeya iyaga iyo maraykanka haddana maamulka yahuudda waxa uu doonayaa in wadahadalkaasi la fashiliyo oo dagaalka sida ugu dhaqsiyaha badan loo bilaabo waxayna maraykanka ku cadaadinayaan waa yahuudde in iiraan aanan laga yeelin tanaasulka ay ku andacoonayso israa'el waxay doonaysaa in xitaa weerarka maraykanku ku qaadayo iiraan uu noqdo mid xasmin ah oo gebi ahaanba meesha looga saarayo maamulka hadda gacanta ku haya iiraan ee gacanka ee halkaana laga dhiso maamul iyaga u caynsan oo maraykanka iyo xulafadiisa yahuudda ay siday rabaan ka yeelayaan yahuuddu waxay ka cabsi qabtaa in weerarada maraykanka ee iiraan ay noqdaan kuwa beegsanaya bartilmaameedyo gaar ah sidaana aysan ku burburi doonin awoodda iiraan maamulka sahaynada waxa uu doonayaa in gebi ahaanba meesha laga saaro maamulka khamanay si ay u burburaan awoodaha kale ee iiraan ay ku leedahay gobolka ilaa iyo hadda macadda mowqifka rasmiga ah ee maraykanka ee ka dhan ah iiraan taana waxay keentay in ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu uu u safro washington si halkaasi uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu ugula kulmo arbacada oo beri ku aadan uuna ugala hadlo xiisadda tahraan una ogaado mowqifka rasmiga ah ee maraykanka safarka netanyahu waxa uu caddaynaya ayaa la leeyahay in yahuuddu aysan marnaba ku qancin wixii ay sheegeen mas-uuliyiintii ameerikaanka ahaa ee kala ahaa steve witcof iyo jared koshner oo toddobaadkii hore la kulmay wafdigii ka socday iiraan ee kadib wadahadalkii magaalada masqad mas-uuliyiintan ameerikaanka ah waxay maamulka yahuudda u xaqiijiyeen inaysan jirin khatarta ay sidan uga baqayaan aysan ahayn sida ay wax u aaminsan yihiin waxaadna moodaa suhaybow in yahuuddu aysan arrintaasi marnaba ku qancin islamarkaana ay doorbideen in ay soo arkaan madaxweynaha maraykanka wariyaasha gobolka waxay sheegayaan in safarka netanyahu uu sidoo kale tilmaamayo inuu guuleystay wadahadalkii koowaad ee iiraan iyo maraykanka ee masqad oo looga hadlayey barnaamijka nukliyerka ee iiraan tahraanna laga yaabo in ay wax badan ka tanaasushay yahuuddu waxay doonayaan in sidoo kale iiraan laga xayuubiyo sawaariikhda noocyadooda kala duwan kuwa riddada dheer iyo kuwa riddada gaaban intuba halka maraykanka uu doonayo keliya in tahraan ay ka tanaasusho hubka waxgumaada ee nukliyerka iskana ilowdo hubkaasi arrintaas oo la sheegayo in iiraan ay goor horeba ogolaatay donald trump madaxweynaha maraykanka isagu waxa uu doonayaa keliya in washington iyo iiraan uu dhex maro heshiis ee dhan ahaan aada uga wanaagsan ee midkii ee ay la galeen iiraan sanadkii labadii kun shan iyo tobankii ee uu galay madaxweynihii xilligaas ee maraykanka ee obama trump wuxuu doonayaa in iiraan uu hubkadhigis dhanka nukliyerka ah uu ku sameeyo iyadoo aan wax dagaal ah dhicin halka iiraanna ay balla daala dhacayso cunaqabatayntii muddada soo jiitamaysay ee uu trump ku soo rogay sanadkii labadii kun sideed iyo tobankii muddaxileedkiisii hore iyo weeraradii ka dambeeyey ee yahuuddu ay ku bartilmaameedsatay xarumihii muhiimka ahaa ee gudaha waddanka iiraan benyamin netanyahu ra-iisul wasaaraha yahuudda isagu waxa uu rumaysan yahay in guul heshiis lagu gaaray aysan guulba ahayn waxa uuna doonayaa in iiraan ee geesaha dhulka loo dhigo oo la burburiyo lagana dhigo sidii ciraaq oo kale halkaana laga dhiso dowlad taag daran oo maleeshiyaad isbarbaryaacaya ay wadanka la wareegaan kuwaasi oo marnaba aanan halis ku ahayn yahuudda iyo masaalixdooda gobolka dhanka kale macluumaadyadu waxay tilmaamayaan in hogaanka iiraan uu hadda qiimeynayo khasaaraha ka dhalan kara ee iskahorimaad kasta oo milatari oo ay la galaan washington inta uu maraykanku ku mashquulsan yahay wadahadallada masqad ee tahraan si aanan loo burburin kayaankooda shiiciga ah waxay diyaar u yihiin in wax waliba ay ka tanaasulaan warbixinno sirdoon ayaa tilmaamaya in iiraan ay bilowday in qaar ka mid ah xarumaheeda muhiimka ah ay u wareejiso gabaadyo dhulka hoostiisa ah oo si weyn loo adkeeyey si ay halkaasi ugu badbaadiyaan qalabkooda muhiimka ah oo aysan u burburin weerarada maraykanka waa haddii uu dagaal dhaco inkastoo la saadaalinayo in iiraan ay noqon doonto hadafka koowaad ee maraykanka marka la eego duulaanada uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump ee ka dhanka ah gobolka bariga dhexe ee qaybo ka mid ah latin america iyo greenlandba iiraan marka waxaa laga yaabaa inay noqoto halka ugu horeeya ee maraykanku uu beegsado
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka caalamulyom qeybihiisii dhexana waan isla soo gaarnay warbixin ay daabacday wakaaladda wararka ee routers ayaa lagu sheegay in dowladda etoobiya ay kaalin mugle ka qaadanayso dagaalka ka socda waddanka suudaan iyadoo tababaro siinaysa kumanaan dagaalyahano ah oo ka tirsan ciidamada taageerada deg dega ah ee r s f kuwaas oo dagaal kula jira xukuumadda kharduum warbixintu waxa ay sheegtay in la helay caddeemo muujinaya xiro militari oo ku taalla gobolka binshanguul gomus ee dhacda xuduudda labada dal halkaas oo ay ku jiraan kumanaan kun oo malishaad murtasaqa ah iyo kuwa ka socda r s f roteres ayaana sheegtay iyadoo soo xiganaysa siddeed ilo wareed uu ku jiro sarkaal ka tirsan dowladda etoobiya in imaaraadka carabta uu maalgeliyey dhismaha xerada islamarkaana ay bixisay tababarayaal iyo taageerada saadka xogaha la helay ayaana sidoo kale muujinaya qoraale ay isku direen hay-adaha ammaanka etoobiya iyo warqad diblomaasiyadeed oo ay aragtay roteres hase ahaatee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda abudubay ayaa beenisay in gebyahaanba wax taageero ah ay u fidiso r s f sawirada dayax-gacmeedyada ayaa muujinaya dhaqdhaqaaqyada xerada oo kordhay bishii oktoobar xeradan oo ku taala gobolka fog ee benshangul gumis ee galbeedka etoobiya ayaana waxaa sidoo kale laga agdhisay garoon laga hago diyaaradaha daroniska ilaa hadda dowladda etoobiya iyo maleeshiyaadka r s f midkood si rasmi ah uguma jawaabin warbixintan bishii janaayo lixdeedii xukuumadaha adis ababa iyo abudubay ayaa si wada jir ah waxay ugu baaqeen heshiis xabad joojin ah oo laga gaaro suudaan iyagoo sidoo kale xusay in xiriirkooda uu gacan ka geysanayo amniga labada dal falanqeeyaasha ayaa sheegaya in tan iyo markii dagaalku uu bilowday etoobiya ay taageero siinaysay maleeshiyaadka r s f sidoo kalena ay ahayd dabbaha ay si maraan maleeshiyaadka murtasaqada ah ee la isaga keenay daafaha caalamka ee qaybta ka ah colaadda suudaan xukuumadda adis ababa ayaana markaan muujinaysa doorkeeda dagaalka xilli militariga suudaan ay guulo horle ka gaarayaan gobollada aljaziira iyo sidoo kale kurdufaan اثيوبيا لم تنكر وقوفها السياسي ودعمها المعنوي القوي لميليشيا الدعم السريع منذ ان اندلعت الحرب يعني كل البروسيسز وكل المحاولات لجمع الطرفين جمع الجيش وقوات الدعم السريع اللي هي كانت يعني انجحها في جده اثيوبيا كانت تقف موقفا سلبيا دائما وكانت تقف etoobiya marnaba ma qarin mowqifkeeda siyaasadeed iyo taageeradeeda xooggan ee dhinaca niyadda ah ay siisay maleeshiyada taageerada degdega ah ee r s f tan iyo markii uu dagaalku qarxay dhammaan iskudayadii lagu doonayay in la isugu keeno labada dhinac ciidanka suudaan iyo r s f kuwaas oo marar qaar ku guulaystay shirka jiddah etoobiya mar walba waxay qaadatay mowqif taban waxayna ka hortimid sharciyada suudaan iyo ciidanka qaranka iyadoo siyaasad ahaan iyo niyad ahaanba garab istaagtay r s f gaar ahaan midowda afrika iyo fagaarayaal kale markii la helay xog ku saabsan xeryo iyo taageero r s f ku leedahay gobolka benishanguul oo xuduud la leh suudaan kuna dhow qiyaastii soddon iyo laba kilomitir arrintaasi lama yaab lahayna gaar ahaan iyadoo etoobiya lafteedu ay ku jirto colaado gudaha ah oo dhowr gobol ka socda islamarkaana ay u aragto tallaabooyinkan qayb ka mid ah isbahaysi goboleed doonaya inuu dejiyo qorshayaal gaar ah etoobiya arrintan waxay ka eegaysaa dhinac guuda waxay leedahay xulafo dana dhaqaale oo waaweyn oo ay la wadaagto dalal gobolka ah iyo hami ay rabto inay gaarto tusaale ahaan arrinta dekedda marka laga hadlayo somalilan taas oo qayb ka ah isqabqabsiga gobolka waxay u aragtaa wax ka socda suudaan inuu yahay arrin mustaqbal faa'iido u leh sababtoo ah daciifinta suudaan waxay ka dhigan tahay taageero iyo awood dheeraad ah oo ay ka heli karto gudaha suudaan lafteeda sidaas darteed marka laga hadlayo horinta dagaalka lixdii bilood ee u dambeeyey hadalka wuxuu isku beddelay xeryo ku yaal manji oo ku taal gobolka baniishanguul qiyaastii boqol iyo har kilomitir u jirta biyo xireenka anlahda xataa dadka deegaanka iyo qabaa'ilka halkaas degan waxay ka cawdeen sida dowladdu u ogolaatay jiritaanka xero weyn oo noocaas ah xeradan waxay kontan iyo laba kilomitir u jirtaa garoonka diyaaradaha asoosa waxaana ku sugan qalab ciidan iyo sidoo kale dagaalyahanno calooshoodu shaqaystayaal ah ma aha oo keliya r s f balse sidoo kale kuwa ka yimid koonfurta suudaan iyo etoobiya tiradooduna hadda waxay ka badan tahay kow iyo toban kun sababta arrintan u soo xoogeysatay lixdii bilood ee u dambeeyey waxay tahay in ciidanka suudaan ay ku guulaysteen inay la wareegaan khartuum gobolka aljaziira islamarkaana guul weyn ka gaareen kurdufaan sidaas darteed waxaa la sheegay in doorka etoobiya oo ay gadaal ka riixayaan quwado goboleed uu yahay in la furo jaha dagaal oo cusub oo ka dhan ah suudaan gaar ahaan dhinaca bari
لذلك جاء الدور الاثيوبي ومعه وخلفه قوى اقليميه انه يفتح جبهه الغرب الشرقي بالنسبه للسودان sidoo kale khabiir suudaani ah ayaa sheegay in dowladda etoobiya ay doonayso inay yeelato awood mucaarad oo xooggan oo gudaha suudaan uga howlgasha si ay cadaadis u saarto xukuumadaha kharduum iyo alqaahira ayna u joojiyaan dhaleecinta ay ku hayaan dhismaha biyo xireenka annahda اثيوبيا هنالك تحليل آه، دقيق جدا جدا يتحدث عن ان اثيوبيا تسعى آه، د- هذا التحليل منذ سنه أها.
انه اثيوبيا تسعى الى نقل الصراع الصراع داخل الاراضي السودانيه و- waxaa jira falanqeyn aad u faahfaahsan oo sheegaysa in etoobiya ay doonayso inay colaadda u wareejiso gudaha dhulka suudaan gaar ahaan gobolka niilka buluugga ah bulu niil maxaa ka dambeeya qorshahan wuxuu u fududeynayaa inay ugu dambeyn gacanta ku dhigto si dadban awood mucaarad oo suudaani ah oo ka dhex jirta niilka buluugga kana shaqaysa gudaha suudaan taas micnaheedu waa in masar iyo suudaan labadooduba ay ka gaamin doonaan ama ka aamusi doonaan eedeymaha ku saabsan in etoobiya ay faragelin ku hayso biyaha niilka gaar ahaan niilka buluugga ah oo bixiya ku dhowaad siddeetan boqolkiiba biyaha webiga niil sidaas darteed etoobiya waxay leedahay hami ah inay ka nasato cadaadiska iyo hadalhaynta ku saabsan biyo xireenka aan la hadda iyo dhibaato kasta oo ka dhalan karta iyadoo abuuraysa ama taageeraysa awood gudaha suudaan gaar ahaan gobolka niilka buluugga oo saameyn ku yeelata masiirka biyaha halkaas ka soo qulqulaya الازرق تتحكم في مصير طيب.
المياه المتدفقه من هناك بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi waad mahadsantahay shuhayb waxaan ugu horreyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa sidee ayuu imaaraadka suudaan uga dhigtay goob uu ku tijaabiyo wax soo saarkiisa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn warbixin lagu daabacay wargeyska national interest ayaa lagu sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay suudaan ka dhigatay sannadihii lasoo dhaafay shaybaar ay ku tijaabsato tayada iyo awoodda diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn ee droniska iyadoo dagaalka sokeeya ayay majaladu tiri ee dalkaasi ka socda u adeegsanaysa fagaara ay ku hormariso warshadaheeda hubka iyo kuwa soo saara diyaaradaha aan duuliyaha lahayn daroonisyadan lagu sameeyo gudaha waddanka imaaraadka carabta ayaa waqti xaadirkan hogaaminaya masraxyada dagaal ee suudaan abudubay ayaana waqti weliba waxa ay maleeshiyaadka r s f ku taageeraysaa noocyada kala duwan ee droniska bilaaduulyaha ah ujeedada ugu weyn ayaana ah sida warbixintu ay tibaaxayso in dowladda imaaraadka carabta ay si dhab ah caalamka intiisa kale u tusto awoodda diyaaradaheeda aan duuliyaha lahayn iyadoo iska indhatiraysa xasuuqa ba-an ee loogu geysanayo shacabka muslimka ah ee suudan burburka bani-aadinimo ee ka dhashay diyaaradahan waa ciwaan ay warbixintu hoosta ka xariiqaysa waxaana lagu bilaabayaa tan iyo sanadkii laba kun saddex iyo labaatan in ka badan kun weerar oo dhanka cirka ah ayaa laga fuliyey gudaha waddanka suudan nasiib darase waxaa weeraradan ay sababeen musiibo bani-aadinimo oo baahsan iyadoo ay ku dhinteen boqolaal qof waxaa la beegsaday kaabayaashii nolosha ugu muhiimsanaa sida isbitaalada iyo goobaha biyaha waxayna middan sii kordhisay dhibaatadii haysatay shacabka suudan dhanka kale waxa ay warbixintu caddeynaysaa in loolanka danaha ku dhisan ee ka socda gudaha waddanka suudan uu si aad ah usii ballaaranaya marba marka ka dambeysa sacuudiga masar iyo turkiguna kama marna fagaarayaasha lagu loolamayo dowladda masar oo adeegsanaysa diyaaradaha ay soo saaraan turkiga ee duuliyanla-aanta ah ayaana waxaay si aad ah u garab taagan tahay ciidanka milatariga ee uu hogaaminaya cabdilfataax al burhaan waxayna tan iyo muddaba fulinayaan duqeymo xoogan oo ay ku beegsanayaan goobaha muhiimka ah ee ay ku sugan yihiin ciidanka r s f sida muuqatana dagaalka suudan waxa uu isku bedelay dagaal wakiilnimo oo ay ku loolamayaan dalalka khaliijka masar turkiga iyo shirkada shisheeye ayaa lagu yidhi noqol ka mid ah warbixinta hadafka fog iyo suuqgeynta uu imaaraadka ku wado diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn waxay warbixintu leedahay inkastoo imaaraadka cadaadis la xiriira faragelinta suudan uu la kulmayo haddana waxa uu taasi beddelkeed diiradda saarayaa sidii suuqgeyn uu ugu samayn lahaa diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn iyo hubkiisa kala duwan isagoo had iyo jeer faraha u gelinaya maleeshiyaadka r s f kuwaas oo si joogto ah u adeegsanaya gunaanadkii waxaa warbixinta lagu yidhi imaaraadka waxauu hadda dhisayaa nidaam warshadeed oo dhammaystiran isagoo hiigsanaya in uu la tartamo quwadaha waaweyn sida turkiga iyo shiinaha ee soo saara daroniska isagoo kaashanaya tiknolojiyadda maraykanka iyo sirdoonka macmalka ah ee artificial intelligensiga sidoo kale abudubay ayaa damacsan in ay noqoto hogaamiyaha dhaqaalaha dagaalka ee bariga dhexe si taasi uu u gaarana waxaa muuqata in hubkiisa uu ku tijaabinayo shacabka muslimka ah ee suudan maxay tahay sababta dhabta ah ee ka dambeysa in maraykanka uu dib u dhigo weerarkii uu ku qaadi lahaa gudaha waddanka iiraan warbixin qoto dheer oo uu daabacay wargeeska macaariif ee ka soo baxa dhulka maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa lagu daahqaaday sababta dhabta ah ee ka dambeysa in maamulka donald trump uu ka laabto weerar militari oo uu qorsheynayay in uu ku qaado gudaha waddanka iiraan isagoo taasi beddelkeed doortay waddo wada hadal ah waxay warbixintu ugu horeyntii leedahay waxaa si aad ah u xoogeystay in maraykanka ay soo gaarayaan goodisyo uga imanaya dhanka iiraan fariimaha ugu badan ayaana xambaarsanaa in tehraan ay ku goodinaysay in ay qaadi doonto xamlo gantaalla noocyo kala duwan isugu jirta oo ay ku beegsan doonaan danaha maraykanka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dalalka khaliijka haddii ay ka qayb qaataan weerarka lagu soo qaaday gudaha waddankooda hanjabaadan ayaa walaac weyn ku abuurtay ayay warbixintu tiri aqalka cad maadaama iiraan ay haysato keyd lagu qiyaasay ilaa laba kun oo gantaalada riddada dhexe ah ee plastic masaliska iyo gantaalada kuruuska kuwaas oo awood u leh ayay warbixintu tiri in ay gaaraan meel kasta oo ka mid ah dhulka loo bixiya bariga dhexe duruustii laga bartay dagaalkii dhex maray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo iiraan sanadkii lasoo dhaafay waxay warbixintu tiri go-aanka maraykanka ee uu dib uga laabtay weerar uu ku qaaday gudaha waddanka iiraan ayaa ku salaysan khibrad laga dhaxlay isku dhacii bishii juun ee sanadkii lasoo dhaafay dhex maray maamulka gumaystaha yuhuudda iyo dowladda iiraan markaas oo ay iiraan ilaa shan boqol oo gantaal ku riday dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda midda maraykanka uu ka baqaya ayaana ah ayuu macaariif yidhi in iiraan dagaalkaasi ay ku baratay qaabka loo dhex jeexo nidaamyada difaaca hawada ee casriga ah dagaal kalena haddii uu qarxo aysan ku qaadan doonin wakhti fog in ay beegsato goobaha ugu muhiimsan ee maraykanka maamulka gumaystaha yuhuudda iyo waddamada khaliijka diyaargarowgii maraykanka ee fashilmay iyo wadahadaladii cumaan waa ciwaan kale oo ay warbixintu hoosta ka xariiqayso madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa daqiiqadii ugu dambeysay baajiyey ayay warbixintu tiri weerar uu qorsheeyey in uu ku beegsado goobaha ugu muhiimsan ee iiraan bishii janawari ee sanadkan kadib markii saraakiil milatari oo ameerikaan ah ay ku qanciyeen in maraykanka uusan gobolka ku haysan ciidamo fara badan iyo difaac ku filan oo xamili kara jawaab celinta ka imaan karta dhanka iiraan waxauna trump durbadiiba gobolka ku daabulay nidaamyo difaac oo dhanka cirka ah iyadoona jimcihii lasoo dhaafay ay waddanka cumaan ka dhaceen wadahadalla aysan ka soo bixin miradhal buuxa taasi oo la isweydiinaya maxay tahay degdega ku yimid aragtidii trump ee duulaanka ka dhanka ah iiraan intii wadahadalladaasi lagu guda jira ayaa warbixintu tiri maraykanka waxa uu shuruud ka dhigtay in iiraan ay xadido barnaamijkeeda gantaallada iyo tayanta yuraniyumteeda hase yeeshee tehraan ayaa arrintaasi gaashaanka u daruurtay waxayna u aragtaa gantaallada in ay yihiin ayuu macaariif yidhi lafdhabar difaac oo muhiim u ah goodisyada ka imaanaya labada dhinac waa talaabiib iyo washingtone duufaanta siyaasadeed ee ingiriiska iyo ra-iisul wasaarihii waddankaas oo lagu tilmaamay meyd socda iyo mustaqbalkiisa oo halis ku jira haddaba maxaa cilaaqaad ah oo ka dhexeeya xubnaha ugu muhiimsan ee xukuumaddiisa iyo ninkii lahaa jasiiradii shaydaanka ee jeffrey ebestin warbixin ay si wadajir ah u daabaceen wargeysyada ibyber iyo financial times ayaa lagu sheegay in ra-iisul wasaaraha ingiriiska kiir starmer uu wajahayo isbuuciisii ugu adkaa ee noloshiisa siyaasadeed wuxuuna go-aamin doonaa isbuucan ayaa la yidhi mustaqbalkiisa kursigan xaaladda cakiran ayaa ka dhalatay ayaa warbixintu tiri iscasilaad lama filaan ah oo uu ku dhawaaqay agaasimihii xafiiskiisa ahna gacantiisa midig morgan swene tallaabadan ayaana gilgishay xisbiga shaqaalaha ee waddankaas dibna u soo celisay su-aalo adag oo ku saabsan sii joogitaanka kiir starmer ee kursiga ra-iisul wasaarenimo haddaba maxaa dhaliyey iscasilaadda agaasimihii xafiiska kiir starmer waa su-aal kale oo ay warbixintu soo bandhigaysa waxaayna tiri morgan ayaa iscasilay kadib markii peter mandelson loo magacaabay safiirka ingiriiska u fadhiya waddanka maraykanka maadaama meldonson uu qayb ka yahay shakhsiyaadkii ka soo muuqday dukumentiyadii fadeexada ahaa ee laga soo bandhigay jasiiradda shaydaanka ee uu lahaa jeffrey ebeston middan ayaana muujisay sida xooggan ee xukuumadda ka arrimisa waddanka ingiriiska ay ugu lug leedahay fadeexadii lagu soo bandhigay ilaa saddexdii milyan ee fayl waxay xogta labadan wargeys oo sii socotaa ay tibaaxaysaa in waqti xaadirkan guux siyaasadeed oo xooggan uu ka dhex jiro gudaha waddanka ingiriiska kiir starmer ayaana lagu tilmaamayaa meyd socda waxaana sii mugdiyoobaya marba marka ka dambeysa hanaankiisa siyaasadeed ee soo jiitamaya sannadaha fara badan dhinaca kale shacabka ingiriiska ayaa dowladda waddankaasi ku haya cadaadis xooggan iyagoo ka dalbanaya in lasoo bandhigo boqolaal kale oo dukumentiyo ah kuwaas oo ay doonayaan in ay ka ogaadaan dowrka ay madaxda waddankooda ku leeyihiin fadeexadii ka dhacday jasiiradda shaydaanka ee ku taalla gudaha waddanka maraykanka waxay warbixinta oo sii socota tiri kiir starmer waxa uu isku dayayaa waqti xaadirkan in uu dejiyo xaaladda siyaasadeed ee waddanka ingiriiska balse falanqayaasha siyaasadda iyo xitaa qaar ka mid ah xildhibaanada xisbigiisa waxay aaminsan yihiin in dhaawaca soo gaaray hannaanka siyaasadeed ee kiir starmer uu yahay mid dilaa ah guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها